baxaaba aynaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala hayn waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala hayn hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal barqa wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaad oo hadahayo kale aad ka dhegaysataan subax walba raadiyaha cadaad marka laga reebo subaxnimada jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geediya dhulkuba kuu dacweye adogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duunayo guruuta kaa aada guduyudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamasta fiidkii rabbiga igalangalkaayeen alle goorta goorteeda kale kuu gontaal dhowda gulxif iyo bilaawiya adley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobax ku liifsiiya jidaal alamarin iyo kudhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegan iyo allow geedka hore kaadhig gebigaaba midkaasow rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabileebshe geengeella iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taag goobta laga leexday disi wayraxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagoranta kaafuule aar kuu gabado iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi kul cirmaani rubaad ka dul god iyo haadaanxu meelaa laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale dhegaystayaal subax wanaagsan waa subaxnimo sabtiya taarikhduna ku beegan tahay siddeedda bisha labaad sannadda labaatan labaatan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qodobada saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha puntland oo shirweyne guud isugu baaqay inay iskugu yimaadaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanada maamulka puntland isagoo dhanka kalena eed kulal u jeediyay dowladda federaalka soomaaliya khudbad uu shalay gelinkii dambe ka jeediyey magaalada boosaaso ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadad dhegaystayaal saaka ku maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal idigu hayaa saddex sano ayaa soo wareegtay xilligii xilka uu qabtay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba maxaa u qabsoomay maxaase ilaa hadda uusan qaban oo uu ballan qaaday kal hore dhegaystayaal warbixin la xiriirta ayaan barnaamijka idigu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal qodobada aad ku dhegaysan doontaan ka mid noqon doona wasiirka amniga jubbaland janan oo sharaxaad ka bixiyey qaabkii uga baxsaday goob lagu hayay ku taallay magaalada muqdisho sidoo kale wuxuu ka hadlayaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku daabulayso gobolkaasi iyo dhaqdhaqaaqyada jubbaland ka wado waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan soomaaliya iyo waddanka ruwanda oo kala saxiixday heshiis taariikhiya islamarkaana isku furaya ganacsiga labada dal iyadoo arrinkaasna uu fursad weyn siinaya ganacsatada labada dal ka soo jeeda oo ay u suurtagelayso inay kolba waddanka ay rabaan tagaan islamarkaana ganacsiga ay rabaan ka samaystaan xog la xiriirta arrintaas ayaa dhegeystayaal barnaamijka ku dhegeysan doontaan insha allah waxaa sidoo kale barnaamijka idigu soo gudbin doonaa saraakiisha laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ee gobolka mudug oo ka hadlay rag gaaraya ilaa afar nin oo lagu dilay deegaanka tayrrage kuwaas oo ka soo jeeday koonfurta gobolka mudug haddaba arrimo la xiriira sidaas ama la xiriira dhacdadaas ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qeybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaal waxaan idiin haynaa oon idiin soo gudbin doonaa xubinta saaxiibada kalamaan iyadoo gabagabada barnaamijkana aan saaka idiin hayo
haigooyaseedaha haygu xira silsiladhiira hadda waan soconayahay sun jacayl haygu dili dheguu si fiican hadalkaagu simaanay osalaantagu iyo sawirkaagu weynoloo
gooyinseedaha hay buxiira silsiladira hadda waan soconayahay sun jacayl haygu dilin dhaguhu sifeeya hadalkaagu simaanay
gabagabada barnaamijka ayaa dhegeystayaal dhegeysan doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yare anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiinaya dhegeystayaal oo diyaargaro wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada
waxaa lagu hamiyayaa kala habiweeya mar kale barqa wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka aanu gudagalnay madaxweynaha maamulka puntland ayaa waxa uu shirweyne guud isugu yeeray dhammaanba qeybaha kala gedisan ee dadka reer puntland waxaa sidoo kale uu yeeray xildhibaanada labada aqal ee dowladda federaalka puntland ugu jiro isagoo sheegay inay ka wada tashan doonaan aayaha deegaanadooda ee dhanka kalena waxa uu dowladda federaalk soomaaliya ee u soo jeediyay isagoo sheegay inaysan ogolayn in si wanaagsan ay u wada shaqeeyaan maamulada dalka waa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya dhinaca kale waxa uu ku eedeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay geynayso gobolka gado oo uu sheegay inay halkaasi dhibaato ka bilaabeen
ee dadka soomaaliyeed ay ku heshiin karaan oo ay wax ku qaybsan karaan oo dowladnimadooda ku dhisi karaan fursadna u noqon karta ee dadka walaalaheenna ee somalilan oo runtii u dhawaaqay inay goonni isu taageen loo heli karo fursad ay dalka dib ugu soo noqdaan iyaga oo marka iyo si dhab ah loo wada hadlo tabashadoodana ee laga jawaabo laysna qanciyo maxaa waxaas loo samaynayey waxaa la tiigsanayay in la helo dowlad soomaaliyeed oo deggan oo sal adag oo dadkeedu ay ku qanacsan yihiin una adeegta lena sifooyin sharci ah iyo qanaaco shacbi ah ee runtii puntland oo sagaashan iyo siddeeddii la aasaasay marxaladahaas ee soo socday ee intii siddeeddii sano ugu horraysay waxay ku jirtay marxaladihii dalka soomaaliya haleelay inay iyadu ay ka badbaaddo iska difaacdo ciddii markaas duullaanku ahayd dadkeeda ay wada tashi geliso xaaladahooda gudaha ay xallistaan khilaafaadkii yidhi yimid ay dhinac isaga dhigaan kadibna waxay ku heshiiyeen inay dhistaan maamul dawli ah oo leh sifo sharci ah iyo mid qaanuuni ah iyo mid taageero shacbi ah taasaas heshay in maanta meesha aan joogno iyo heerka ay puntland joogto ee midhahaas ayaan guranaynaa waan ku faraxsanahay taariikhdaas dheer ee puntland soo martay dadkii ka soo qayb qaatay qayb ka mida maanta dadka halka jooga inay yihiin waxaana rajaynayaa inta kale oo maqanna meel kastoo ay joogaan inay weli diyaar u yihiin inay ilaaliyaan degganaanshaha iyo midnimada dadkooda dowrkaas puntland wuxuu isugu jiray ee xilliyadii burburkuu dhacay waxa ay ee boosaaso iyo magaalooyinka waaweyna markaa jiray ay martigeliyeen dadkii walaalaha walaalahooda ahaa ee deegaanadooda ay dhibaatada ka jirtay waxay u fidiyeen taageero dhaqaale waxay u fidiyeen taageero talo waxay u fidiyeen taageero siyaasadeed iyo isgarab istaag waxay qayb ka qaateen xallin khilaafaadkii waxaa u baahan in la xuso iyadoo saddex sano dagaaladii kharaaraa iyo isnacaybkii iyo kala irdhowgi jiray dalka in madaxweyne cabdullaahi yuusuf allah u naxariistay oo muqdisho ka degey oo xilligaasoo jenaraal caydiid ahaa dadka dagaalada ugu badan hogaaminayay dalka oo dadkii kale ka diiday shirkii adisababa inuu isagu u sameeyey sacrifice uu dalkiisa uu muqdisho ugu tegey oo uu runtii kadibna ay u sii gudubtay in laga wada xaajoodo khilaafaadkii u dhexeeyey ee khaasatan magaalada gaalkacayo kadibna lagu soo gebagabeeyey isfaham iyo wada noolaasho iyo heshiis arrimahaasoo dhan puntland waxay u bixinaysay inay mar walba ilaaliso midnimada dadka soomaaliyeed iyo wadajirkiisa maxaa xukuumadda hadda jirta ee runtii laga dhaxlay ee runtii waxaan aad uga xunnahay taariikhdaas dheer ee dadka soomaaliyeed soo mareen oo ku saabsaneed gaarnaqsiga maaragtay isqancinta iyo horu socodka oo ahayd in wixii lagu heshiiyey la wada ilaaliyo waxa aan heshiiska markaa lagu hayna lala wada fogoro laysugu dulqaato ilaa laga qancayana la gaadho waxay puntland ee ku qanacday oo muddo dheer ay u ay u dulqaadanaysa iyadoon raalli ka ahayn nidaamka siyaasadeeda dalka ku jira ee four point five-ka iyadoo laga soo bilaabo ee, carta ilaa ay laba kun iyo lixdii mar walba diidanayd in sidaasi ay tahay sida ee xal waara keenaya laakiin waxay mar walba u tanaasulaysay dadka badan oo soomaalida ah oo tabasho badan qabay oo u baahnaa wakhti ay ku fakeraan wakhti nabadda ay uga hadlaan iyo hab ay fahmi karaan inay wax ku qaybsadaan oo aanan kii saxda ahayn laakiin intaa waxay u dulqaadanaysa puntland in la gaaro maalin maalmaha ka mida in dalka nidaamyada caalamiga ah ee sida loo yaqaano habka ee, ee, ee, matalaadda oo ku salaysan ama juqraafiga ama tirada dadka ama waxyaabaha kale ee lagu qiimeeyo in halkaa loo gudbo oo dowlad casriya oo ku dhisan nidaam saxa in la gaaro ee laga guuro nidaamkan beelaha waxaa nasiib darro ah xukuumadda hadda jirta ee madaxweyne cabdulaahi maxamed ee farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo uu hogaaminayo ee inay la soo baxday saddex sano oo ay jirtay ee inay isku dayday inay ka leexato dariiqii dadkan ku heshiiyey oo ugu horraysa inay la dagaalanto nidaamkii federaaliyiinta ahaa dalka oo ay dhammaan qawaaniintii iyo waxyaabihii u baahnaa in laga wada tashado ee hareer bartay oo ay dhegaha ka furaysatay in ay ka garnaqasato ama ka wada hadasho sidii khayraadka dalka loo qaybsan lahaa sidii nidaamka awoodaha ee- ee- ee loo maarayn lahaa sidii dadka ee, mas-uuliyiinta ah ee maamulada xukuman la ysku soo dhoweyn lahaa sidii midnimada loo ilaalin lahaa taa waxa ay ku beddeshay inay howl ka dhigato inay la dagaalanto maamulada dalka waxaad ogtihiin wixii ka dhacay maamulada dalka oo aan rabin inaan aad ugu noqnoqdo waxyaabaha hadda u dambeeya oo socdana dadka soomaaliyeed ay ka dheragsan yihiin waxaad ogtihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka aan doonayn dowladnimadii xasiloonida ee dalalka ee ay noo tababareen in meelihii deganaa oo xasiloonaa ee lagu qabsanayo waxaa ka socda gobolka gedo oo ah magaalooyin xasiloon oo shabaabka ka xoraysnaa magaalooyinka doolow beled xaawo luuq in ciidamo lagu daadguraynayo ciidamo la yidhaahda haramcad haramcad waxyaabaha yaab kale waxa weeye haddii haramcad loogu talagalay inuu ariga reeraha uu dawacada cunaysa ka cunana oo shabaab loogu talagalay tale aan lahayd laakiin haramcad xoolihii iyo dadkii cunaaya runtii waa arrin aan fiicnayn suurad xun ka dhalinaysa soomaalida dhexdeeda u abuuraysa kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo sidaad maqlayseen dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeya arrimo badan isagoo dhanka kalena shirweyne guud ugu baaqay dadka reer puntland aniyo barwaaqaba waan heli karaynaa waxaa dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan muddo saddex sano ayaa kasoo wareegtay markii uu xilka qabtay sideedii bishii february sanadii laba kun iyo toban iyo toddobadii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba maxaa u qabsoomay warbixin la xiriirtay aan dhegeystayaal idiin soo gudbinaynaa wareegatay markii madaxweynaha soomaaliya loo doortay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sideedii februari laba kun toddobiyo toban haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa waxqabadka saddex sano oo ay dhisan tahay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne farmaajo saddex iyo labaatankii isla bishii la doortay ayuu ra-iisul wasaare u magacaabay xasan cali kheyre waxa uuna isna soo dhisay golo xukuumad oo loo xil saaray fulinta waajibaad ka saaran dadka dhaliila waxqabadka dowladda ayaa sheega inay jiraan waxyaabo badan oo ay dowladdu ka gaabisay wax kaqabashadooda sida arrimaha ammaanka iyo dastuurka halka dhanka kale ay jiraan horumarro ay ku tallaabsatay intii ay jirtay waxyaabaha uu madaxweyne farmaajo ballan qaaday waxaa ka mid ahaa in si adag uula dagaalami doono al-shabaab iyo in waddooyinka muqdisho ay xidhan markaa aysan sii xidhnaan doonin kadib marka la doorto diyaskan la xidhaayo oo maalmaha oo dhan xihan waxa weeye waa qayb ka mid ah caburul haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyneed yaan gadaal ka geli jid la xidhaayo ma jiraayo dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto waxaa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo keliya hal dhinac shabaab baa meeshay rabta weerarta shabaab baa meeshay rabta qarxisa waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxaa yeele annaga ka mas-uula annagaa ilaalinayni annagaa ilaalin- ilaalinayni nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino aan ku horeyno dhinaca waddooyinka waxa ka fulay ballanqaadka madaxweyne farmaajo wadooyin badan oo muqdisho ku yaala ayaa la sii xiray markii uu xilka la wareegay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha qaranka ma jiro gaari uusan lahayn mas-uul dowladeed oo kasoo gudbi kara waddada wadnaha haddii aan la damiinan taas oo qasab ku noqota in qaar ka mid a dadku ay iska iibiyaan baabuurtooda waxaa baxay erey bixinta ah kala wareeg oo loola jeedo in gawaaridu aysan dhaafi karin halka xiran xitaa kuwa dadweynaha ee loo yaqaano bielka marka laga reebo mootobajaajta oo loo ogol yahay waddooyinka qaar ee muqdisho ee kala wareega ah dowladda madaxweyne farmaajo ayaanan ku guulaysan furista waddooyinka xiran ee xamar tan iyo markii la doortay waxaana xiran waddooyinkii ugu muhiimsanaa magaalada muqdisho sida makaalm karma iyo waddada wadnaa liskuma soo gudbi karo waxayna dhex dhigeen xuduud dhinaca amniga khuburo dhanka ammaanka ah ayaa qiraya inaysan dowladdan wax weyn ka qaban ammaanka sidoo kalena aysan xoogga saarin dagaalka ka dhanka ah al-shabaab muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen kii afar iyo tobankii oktoobar iyo kii ka dhacay ex control afgooye sanadkii laba kun sagaal iyo toban dhammaadkiisi oo ay dad badan ku geeriyoodeen waxaa kaloo xusid mudan inuu jiro qarax ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin dowladeed oo uu ku jiro duqii hore ee caasimadda injineer cabdiraxmaan cumar cismaan idriisow kaas oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar hoteelo badan iyo xarumo dowladeed oo caasimadda ku yaala ayay al-shabaab weeraro kusoo qaadeen qaar ka mid a hoteelo ku yaala xamar ayaa loo bedelay goobo ganacsi kadib markii xal loo waayey weerarada lagu bartilmaameedsanayo qof kasta oo maanta loo magacaabo jaga loo magacaabo ama agaasima ha ahaado ama wasiir ha ahaado ama taliya ciidan ha ahaado kolka ugu horraysa asagoo cabsanaya oo fulaya oo oo bakdin darteed inuu xaafadaha nabdoonyada liidoo kaleeto iyo maxaa buluxulbey oo kaleeto inuu guri viilla uu ka kiraysto oo qaaliga weliba toban kun lagu kiraynayo mishaarkiisa aan dhamayn ayuu afarta jiha wuxuu uga xiraa dhagax marka waxawaay ninkii dagaalka hogaaminaya amniga ka shaqaynaya asagaaba cabsida bilaabay marka dadka way cabsanayan dadka cabsida iyo rocdiga bay iyagaa dadka ku bilaabeen maxaa ka hor taagan fulinta ballanqaadkii uu sameeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo falanqeeya doctor xasan sheekh cali ayaa ka jawaabaya dhammaantood wax alla wuxuu sheegay yacni hal shay oo wixii uu madaxweyne farmaajo ummadda soomaaliyeed ka hor sheegay waa haddee hal shay wa hadda ka horna idaacadan ka dhaha waa hal shay oo qabta ma jiro sidab wuxuu qaba kari waay macnaheedu ma ahan in aanu in aanu rabin inuu qabto brobaleemka jira wuxuu yahay madaxweyne farmaajo gebi ahaanba ma fahamsana siyaasadda soomaaliya
dowladdan maanta saddex sano jirsatay cilaaqaad wanaagsan lama laha maamul goboleedyada dalka qaarkood marka laga reebo kuwa loo xagliyo ee hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya puntland dowladdu isma hayaan jubbalandna si la mid ah iyadoo dowladdu aysan aqoonsanayn qaabkii uu ku soo baxay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe marka aan eegno waxyaabaha la tilmaamay inay wax ka qabatay dowladdan waxaa ka mid ah dayactir lagu sameeyey qaar ka mid a xarumihii danta guud sida tiyaatarka qaranka maktabadda madxafka qaranka iyo garoonka kubadda cagta ee muqdisho stadium maxaabiis badan oo ku xirnaa dalal shisheeye oo xabsiyada laga sii daayey mushaaraad joogto ah oo ay heleen shaqaalaha rayidka iyo ciidamada ayaa ka mid ahaa waxqabadka ay ku faani karto dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu hogaaminayo saddexdii sano ee lasoo dhaafay dhinaca kale waxaa jira waxyaabo ay xukuumaddan uga duwan tahay kuwii iyada ka horreeyey waxaa ka mid ah khilaaf la-aanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha tan iyo magacaabisii ra-iisul wasaare khayre ma jirin khilaaf muuqda oo soo kala dhex galay labada mas-uul ee ugu sarreysa dalka halka kuwii horena looga bartay khilaaf joogtaha oo dhex mara madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha taasoo keeni jirtay in markii dambe laga takhluso ra-iisul wasaaraha xilka haya laga soo bilaabo dowladdii uu hogaaminayey madaxweyne cabdiqaasin salaad xasan ee lagu soo dhisay carta waxyaabaha mugdiga ku jira ee dadku ay doonayaan wax badan inay ka ogaadaan waxaa ka mid a iskaashiga saddex geesoodka ah ee madaxweyne farmaajo la yeeshay eritereya iyo ethoobiya isagoo dhowr jeer safarro ku kala tegay caasimadaha etoobiya iyo eritereya ee asmara iyo sidoo kale adisababa waxaa xusid mudan in madaxda dalalkaasina ay muqdisho ku yimaadeen booqasho maalmo qaatay labadii bishii janaayo laba kun sagaal iyo toban dowladda soomaaliya ayaa qaaday tallaabo aanay ku dhiiran karin xukuumaddii iyada ka horraysay taa oo ahayd in dalka ay ka cedhisay nagales haysam ergeygii gaarka ahaa ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya muddada xilhaynta uga hartay dowladda uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waa hal sano waxaana horyaalla fulinta ballanqaadyo shaqooyin oo waaweyn waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah wax ka qabashada amniga hergelinta doorasho qof iyo coda oo ay xukuumaddu ku adkaysanayso in dalka laga qaban karo iyadoo ay jiraan walaac badan oo laga muujinayo suuragalnimada sida ay ku dhici karto waxyaabaha qof ahaan laga bartay madaxweyne farmaajo waxaa ka mid ah
waa dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad nagala socotaan war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday galmudug garabka gaalkacyo axmed ducaale geelixaaf ayaa lagu jawaabay waqodaal ah oo shantii februaayo laba kun labaatankii ka soo baxay safaaradda maraykanka ay ku leedahay soomaaliya xaaf ayaa ku eedeeyey dowladda maraykanka inay faragelin ku hayso deegaanada galmudug islamarkaana ay taageero u muujinayso maamul lagu dhisay afgembi xaaf ayaa ka dalbaday dowladda maraykanka inay joojiso faragelinta ay ku hayso soomaaliya wuxuuna ka soo horjeestay baaq dhowaan ka soo baxay waa warka ka soo baxay shanta bishii bishan safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa loogu baaqay dib heshiisiin iyo wada shaqayn dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada safaaradda ayaa ka boorisay dowladda federaalka iyo dhammaan shanta madaxweynayaasha dowlad goboleedyada baarlamaanka iyo saamilayda inay iska kaashadaan sugidda amniga in la xaqiijiyo doorasho lagu kalsoon yahay ama lagu kalsoonaan karo oo dhacdo sanadda laba kun iyo labaatan laba kun iyo labaatan iyo kow markaana gobolka mudug taliyaha qeybta booliiska federaalka gobolka mudug gaashaanle sare maxamed nuur cali gadaar ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladda amni ee halkaasi ama halka ay marayaan dadaallo ku aadan xalinta xiisad colaadeed oo ka soo cusboonaatay gobolka mudug gaashaanle sare maxamed nuur cali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayaan dadaallo fara badan oo ay ku bixiyeen qaboojinta dagaaladii halkaasi ka dhacay iyo sidii loo kala dabqaadi lahaa beelo walaalaah oo ku dagaalamay deegaano hoos taga magaalada gaalkacyo taliyaha ayaa bulshada reer mudug ugu baaqay inay booliiska ilaamaha ammaanka kala shaqeeyaan amniga nabadgelyada gobolka isagoo soo jeediyay inay joojiyaan waxyaabaha xiisadda kicin kara hadalka ka soo baxay taliska qeybta booliiska gobolka mudug ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyey dilal ku salaysan aanooyin qabiil ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka mudug inkastoo ay jiraan dadaallo lagu xakameynayo waxyaabaha dhalin ama dhaliye gacanka hadalka waaga saaxibayaal dhegeystayaal qaybihii dambe aan soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhawaataan saaxiibayaal xubinta xiisaha badan ay noo soo diyaariyaan saaxiibada kalamaan
aryadaha kalamaane su'aalaa laashin cabdulla xasan cariifna soo weydiiya su'aashaasoo ah abdulow aan helmadii su'aalla ku warsada aaqaraana korahe iyo ari jartayn su'aal laakiin dhiibisa niinkashaantii aduu see ku fahamtay afka cabdulle war dhoolan iyo matoob soomaaliga waa fahmay war afafka dhan ilaahay yaale nebi aadanaana ku wada hadli jiray war ambaasho toorkii shiinaha ee soomaaliya u fadhi jiray asigaba af soomaali waa yaqaano warsamaa la dhihi jiray war annagu qoladiinnan warkiinoo dhan waxaan u naqaanaa waa war walla weyn war annaguba kiina war qaldaanaan u naqaan aryaadhaha dad maranaad hiina su'aashina la weydiiya iga dhegansada how kawaran kalamaaniyo kalaamaadoodii kululay kawaran kalamaaniyo kalaamaadoodii kululay cabdullow ow su'aasha miyay ka mid tahay hankoolow adiga laftaada hooya alayahay hooy alayahay hooy alayahay hooya gabay miya cabdullow adan absantaydaaba how how how hibilow aan waa yaabaya gabayga ka jarta war gabayba wax kama taqaaniine gurow maxaantiisaba waa saas habar cambarooy baraanburkii hoobaley hoobaley xadsaba kuma warsan yaa markay yareed shi shi shi ayay dhihi jirtay warooyan barmadiyaraagti may bari jartay ikacay dhiigaa ikacay waxdhe ikacay dhiigaa ikacay waxdhe aryaadhaha waa waalantihiina laashinka jawaabti aan siiya iga dhigansada war anugu waxaan la yaabay laashin cabdulle xasan cariif oo laashin cabdulle cabdi maxamuud u jawaabay warna miya umay layaabsanaa abdulle abdulle badana ma idig maga kale waay ayana allah u naxariistay cabdulle raage iyo cabdulle gadanaar baa kuusii dhiman war cabdillaahi muusa ka sii horreeye wax ma ogidi war wasiirkii hore arrimaha dibadda afghanistan cabdalla cabdalla la yidhaah war taray ku-xeenkii horena usuuda cabdalla cabdalla la yidhahdaa cabdalla yuusuf hanuuniye heesihiisa goormeen dhegaysana gebi gebi ka duulay guri guri gubgubtay cid cid ka gubatay waxaasoo dhan baa sidaan ka maq war ustaad cabdalla cabdalla banaadir sooma rooga aryadhaha cabdalla haddaad maqashiin waa dad cabdulla kari waaye warnina hadda kahor wuxuu yidhi jaamac xuuya markaasuu naagta waa jimcaalo xumaadee marka cabdullah ma halkii kaa joogtaa aryadhaha warkaas iyo ka hertiin jawaabta iga dhegansada waa kii heenna yidhi ka waran kaala ammaaniyo kalaamaadoodii kuuluulaay aasaan aniguna jawaabta waxaan ka dhigaa had how kalaankii ruuna waa kuuleyd wasee haddaad wax kaydseehe kalaankii ruuna waa kuuleyd wasee haddaad wax kaydseehe aye walle waad u jawaabtay cid kastoo wax qarinaysa runtu waa dhibaysaa adeer runta ragga waa ka naxisaa loogumana roona war runsheeg waa caybsheeg horaa loo yidhi war rungyonay beenshaan roonyin aman dheera leeri ninba wax la huluban aa hora loo yidhi aryaanimayo warkiinu waa macno beeli rabaa wax laydinka barta sheega xawarna laka baraha runtiiaba la diidaahe war sow lama dhihin ama been baro ama beec baro war nimiyow madawiinaanka been badan adduunka turaam waa leeri war taraan beenha ka sheegin wuxuu ballan qaaday waaba fuliyaa la yidhi boqolkiiba sagaashan naga tag taraan madaxweyne ka been badan anaaba aqaane yaa waayo yaa kuu sheegaahe war waxaa la yidhi donald trump saddexdii sane lasoo dhaafay shan iyo toban kun iyo afar boqol oo been uu sheegay xalayna boqol daqiiqo uu hadlayey boqol iyo shan been ayuu sheegay aryaadhaha bulshooyinka adduunka beenta loo sheego waa iska tirshaan laakiin ununkuma tirin naqaan wartaanadu tiro waa dhaaftay war adeer jumhuuriyadda somalilan imisaa been loo sheegay annagu miyaan tirinay war nimayow adduunka dad baa jooga annaguse dadka adduunka jooga ku nuucmahan beentuna dhaqan bay noo tahay war nimayow madaxweynihii hore kenya ee maalin dhaweed geeriyooday daniel aramoy soomaali runtuu u sheegay hadda ka hor ee ayadaan runta qadarin wuxuuna yidhi etoobiya iyo kenya in dawladi soomaaliya ka dhalato ma doonayaan marka ma ninkaasaa beenlooba war xasuuqii waa gala haddii aad joogi lahayd beenlow maahan ma dhihi lahayn war xasuuqii waa gala xildhibaan aadan uunsadaa joogay war xiligaas ma hunsane ninaan hunsa jirin baa hunsada sawkii ku yidhi weligiisu hunsa jira asaguya war lankuuna leeyi mooy been ma sheeganana leeyo lanki ilaahigii abuuridii beeni beentaas kuwiin ma jarta laakiin haan beentu nii sheegaan walaaga koroonya horta maday isaaqow mooye masagadaan ku tumanaa haantaan aad wadasa meelaad u wadda anigu ma aqaan war war ma haysiinin dowladda soomaaliya dowladda kenya ay u digtay yaa digaayo dowladda soomaaliya yay u digaysaa kenya fariid waraa iyo baxi waxayna tiri haddii faragelinta ay naga daan weyso dhigaha faraha la gelin doonaa oo macuno qabateen baa ku rogaysaan maya xiriirka dabadda iyo midka daaqiligaanu jarayna carabi waa maa ma adag kalaamu leel maa yamshi fi nahaaray tiri aryaadhaha ciidamadii amisom qaar dagaaladii ku dhega beelay aqalabki dhagahae wax lagu maqlaayo loo keenaa la yidhi war mayigaaba dagaal diyaar oo hadday ku dhega beelayaan maxay naga soo dooneen war amisom maxay ku dhega beelaysaa dagaalba ma gelina war waxaa la yidhi afrikadu inay ehel keentaho hadba kii arrada u isxaanfalaan amisom markay arligeenna timid soo lama ogaan horta muraadaa leedahay afrikana waa ammaanta laakiin jabuuti waxaan ahayn ku fahmi maayaan war adeer amisom jumhuuriyadda somalilan ma iman karto war hadduu aan daraabkii nasii bata waa idii imaanayaan aryaadhaha war mahaysiina xafiiskii guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee garoowe ku yiil puntland albaabaday isugu dhifatay waxayna yidhaheen dalkan doorasho lagama rabee xafiis beenuhu noo furraa maaye naga xira war xaliimyare waxay caddaysay inay doorasho dhexayse puntland waxay rabaan in xildhibaanadooda xamar lagu doorto maxay xafiisku xerayaan waa talaleeyaa doorasho ma dhexayse nabad iyo nolol ha iska joogto weligeed miyaa laga wadaa adeer dastuurba ma lahee maxay ku dooran war nimayow safiirkii maraykanka oo soomaalidu u bixiyeen gaaba u gareen magaciisuna ahay dolar iyo miyamoto wuxuu yidhi madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waa inay heshiiyeen si ay dalka doorasho uga dhacdo shabaabna looga adkaado warna miyaw dowladda soomaaliya madaxda maamul goboleedyada inoo bedelo fadaas ma inoo la heshiida ma fadaas maday isaaqow ninkii wax fali raba isaga naftirkiisana waa la falaya xaaduga naqnaqahe war dowladdu madaxdii maamul goboleedyada waa bedeshe waxaa u dhiman puntland iyo jubbaland keliya ayagana nimankii ay ku bedeli lahayd waa diyaarsatay war lama qof ogaatu kormay keeliyeena geeda un guud yay ka boodana higaasa kaka dhiyaana waayahay is areng kuwa booday geeday guud kakamare higaasa kakadhii kii kale geedagii fiiriyo nagadi ana geedkii kiida ita laabsaday kiiga wadnin fidhiye kiiga midaan wasaareeri war madaxda dawladdu intay wax bedelid ku mashquulsan yihiina iyaga la bedelaya waqtiguna ka dhammaanaya war heedha ilma garan inta hadda joogto miyay rabtaa inay wax ku darto waryaa adinku ma kalamaan garaynaad tihiin waaba idinla yaabay aryaadhaha war ma haysina wariyihii garawe lagu xidhay cumar soomane ee kulmihii u calaacalaysa waa la soo daayaa la yidhi miskiin soomanow ahaaye maxaa loo xidhay war soomana waxaa loo xiray arag maqal afkana xiro weligeedayna jiri jirta badow badownimo inshagay haddii kale puntlandka bawal la erey war soomane in la soo daayo waxaa ka shaqeeyey wariye axmed cawiil iyo guddoomiyaha dalladda maab caynsane warna miya una naftaana dadaalka jirnaynin hagirteen war ninkii helaa talawaan hele iyo hali dhanka boorani war war ma haysiine shanta bisha febraayo waxaa la yidhi waa maalinta fanka soomaaliya muqdishona waa laga xusay waxaana maalintaas u aqoonsaday hadda ka hor madaxweyne sheekh shariif war madaxweyne farmaajo ma ku raacay war heedha madaxweyne farmaajo inuu fan jira ma og yahay war gada ka warrama wixii ciidan dalka joogay waa la isugu geeyey war shacabkii gobolka gada ciidamadii waa soo dhoweeyeen madaxweyne dhanka dhawaaqa laf adoo haay war waxaa la yidhi sida xaalku yahay iyo aan socodka waayaha suureeya maante sariig iyo xishood iyo siyaasigu run badana adina wali run sheegdo ma emed dheera warka kanlay runtaan hayna war nimayow waxaan maqalnay guutada geda weeraraysaa janan goobi mayse waa tii galmudug iyo baydhaba la geeyo oo maar gareen bay bu'aala u gelbinayaan isafgarashadooduna go'aan dawladeed iyo far guduudan weeyoo gobollada dalkoo idilgareen loogu wada qoray horta haddii dawladda soomaaliyeed ay geda la wareegto kenyan laga saaro maxaad uga xanaaqaysaan war dalkeenna hadduusan xuduud ba lahayn militari maxaan uga baahanna waxaan maqli jira ninka kayrkii loo xiirayow soo qoyso soo qoyso adiguna war adeer anigu soo qoysan mayna idinku soo qoysta horta maxaa boolistaag idinka dhiga mar walba war dhibaatada nimo waaweynad timaaxishootaan maadaayar hadda maadaayar marka dadaala jirtaa waryaada war xigmad sheega oo sharciga ilaalsha maxaa laga heshoonaya
war dalka u shaqeeyo
waakar saaxiibayaal dhegeystayaal xubintaasi kalmaan oo saaxiibada raadiyo kulmiya ay soo diyaariyeen ayaan barnaamijka u dambeysay barnaamijka dhegeystayaal saan idiin sheegay haashim yar ayaa soo saaray anigoo sharmaarkaan oo idinla socodsiinta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono ammaan allah
iguu si fiican hadalkaagu simaanay u salaanta guud iyo sawirkaagu weynolo
hay buxiira sabti la didira hadda waan soconayahay sunti cahil haygu dilini iguu si fiican hadalkaagu simaanay u salaanta guud iyo sawirkaagu weynolo
subaxii la joogaada hawa xasaabinaada anoo soo jaraada adna saygiaan rabay satirkay wuxuu booray elayna seejin maahaye maantay sadkeeniyo carabku isku soome
subaxii la joogaada hawa xasaabinaada anoo soo jaraada adna saygiaan rabay satirkay wuxuu booray elayna seejin maahaye maantay sadkeeniyo carabku isku soome
saaran geedaha ayuunbaan salaad hore suuradaada kaarkahayo salaama adoo maqan wixii aan sugayniyo madashiiro mowde asliga jacaylku yihi sama igula dhaantee
ubax saaran geedaha ayuunbaan salaad hore suuradaada kaarkahayo salaama adoo maqan wixii aan sugayniyo madashiiro mowde asliga jacaylku yihi sama igula dhaantee
ubax saaran geedaha ayuunbaan salaad hore suuradaada kaarkahayo salaama adoo maqan wixii aan sugayniyo madashiiro mowde asliga jacaylku yihi sama igula dhaantee